subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaanaysa washington waa subax axada oo koob iyo soddon ay tahay bisha julaaya sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban efamiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga internetka aan ku leenahay ee v o a somaali com saacadda afrikada beri waa lixda iyo barkii aroornimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda siyaasadeed ee ciraaq maalin kadib markii ay dibadbaxayaal caraysan ay qabsadeen xarunta baarlamaanka ee dalkaasi sidoo kale waxaad maqli doontaan qayb gaar u ahayd keedinta dhaqanka iyo ilbaxnimada iyo suugaanta soomaalida oo lagu soo kordhiyey xarunta akademiyad goboleedka afka soomaaliga ee muqdisho
waa wax yacni dhaqanka soomaaliyeed raad u ah raad jirilka soo socda raad dambe u reebi doona lagana mahmaarmaan u ah in maalala aruuriyo dhaqanka soomaaliyeed hadday tahay yani agabka dhaqanka hore la isticmaal jira hadday tahay buwaagta hadday tahay kutubta hore loo qoro xadaaradda soomaaliyed oo dhan mehel lagu ururinaya aad u dareenkayga maanta yani wanaagsan yahay maasha allah tirada dadka u dhimanaya isticmaalka muqaadaraadka ee kanada oo soo kordhaysa iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka kumanaan ka mida taageerayaasha wadaadka shiicadda ah ee saameynta kule dalka ciraaq ayaa gudaha u galay baarlamaanka ciraaq si ay markaasi mudaharaadka mudaharadayaashaasi ay dowladdaasi dadaalka lagu dhisay inta ay socoto ciraaq ay uga hortagaan ayagoo markaasina hormuud u ah kooxaha kasoo horjeeda ee taageerada ka helaya iiraan dibadbaxayaasha taageersan wadaadka muqtada sadar ayaa waxay adeegsadeen xargo iyo silsilado ay iyagu markaasi ku duminayaan derbiga adag ee agagaarka cagaaran ee aadka loo ilaaliyo sabtidii shalay kadibna waxaa daadad ayagoo ah ay ku galeen dadkaasi dhismaha gudaha xarunta baarlamaanka waa jebintii labaad ee nooceedoo kaleeta ah oo toddobaadkan la adeegsado laakiinse markan si nabad ah kuma aysan kala firdhanin ama kuma aysan kala tegin dadka ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa markii hore adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambooyin si ay markaasi isaga caabiyaan dadka dibadbaxyada sameynaya balse mar dambe ayaa xaaladdu ay ku xumaatay dibadbaxayaasha ayaa hadda waxa ay sheegeen in ay fadhiyaan meel ay ku leeyihiin kulan furan oo islamarkaasina ay kaga hadlayaan xaaladan qaar ka mida mudaharaadayaasha taageersan al sadr iyo kooxaha siyaasadeed ee taageero iiraan ayaa waxay ku baaqeen dibadbaxyada looga soo horjeedo baarlamaanka dalkaasi halka kuwo kaleetana ay ku booriyeen wadahadallo in ay sameeyaan dhinacyada dowladda shiinaha ayaa waxa ay sheegtay in ay dhoolatus milatari ay ku sameynayso xeebaheeda gaar ahaana iyadoo kasoo tallaabaysa dhinaca taiwan bandhigan xooggan ee ay kusoo bandhigayso awoodeeda iyadoo ay jirto xiisad u dhexeysa washington oo ka dhalatay qorshe ay suurtagal tahay in uu xildhibaan sare oo maraykan ay ku booqato jasiiradaasi dimuqraadiyadda gooni ugoosadka a sheegatay ayaa beljium waxay ku andacoonaysaa inay tahay tan qeyb dhulkeeda ka mida islamarkaasina ee xadgudub u aragta in ay soo booqato xubin sare oo ka tirsan aqalka wakiilada dalkan mareykanka waa baarlamaanka dalkan mareykanka wakaaladda wararka ee shinjua ee iyadu sida rasmiga u sheegta arrintan ayaa waxa ay sheegtay in dhoolatuskani uu yahay mid markaasi la rabo in lagu soo bandhigo jasiiradaha ku dhadhow puntland islamarkaasina ka baxsan gobolka fujian waxayna uga digeen maraakiibta in ay kusoo fogaadaan aaggan ay ku sameynayaan dhoolatuska militari warkeennaba aad ku maqlayseen xaaladda siyaasadeed ee dalka ciraaq ayaa weli kacsan kadib markii sabtidii shalay ahayd ay taageerayaasha wadaadka shiicada muqtada sadar ay xoog ku galeen xarunta baarlamaanka ee magaalada baqhdaad warkan waxaa ka soo diray qaahira wariyaha v o eda xuseen cismaan saxnuuni kumanaan dibadbaxyaal ah oo taageersan wadaadka reer ciraaq ee mukhtada asadri ayaa xoog ku galay baarlamaanka dalkaasi ee magaalada caasimadda ee bakhdaad tallaabadan ayaa timid saddex maalmood kadib markii taageerayaasha asadri ay kasoo horjeesteen soo sharxidda isbahaysiga siyaasadeed ee mucaaradka ay u sharxeen siyaasiga maxamed shiic assuudani jagada ra-iisul wasaaraha dibadbaxyaasha oo isugu soo baxay buundada al-jamhuuriya oo u dhow aagga cagaaran ee magaalada bakhdaad oo ah goob ay ku badan yihiin dhismayaasha dowladda iyo safaaradaha shisheeye dibadbaxyaasha taageersan wadaadka asadri ayaa lulayay calanka ciraaqa iyo sawirada mukhtada asadri ayaga oo ku dhawaaqayay halkudhogyo ay ku taageersan yihiin wadaadka shiicada ah ciidamada ammaanka ee dowladda ciraaq ayaa ka hortagay banaanbaxyada maalintii sabtida iyagoo xiray wadooyinka magaalada bakhdaad ee gala aaga cagaaran iyagoo dhigay dhagaxan waaweyn oo shub ah warbaahinta dalka ciraaq ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ay isticmaaleen biyo iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya si ay u kala eryaan dibadbaxyaasha caraysan wasaaradda caafimaadka ayaa ku dhawaaqday in ugu yaraan boqol shan iyo labaatan qof in ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan shan iyo labaatan ka mid ah ciidamada amniga warku waxa uu intaasi ku dareeyaa in lix ka mid ah dadka ku dhaawacmay dibadbaxyada rabshadaha wata in xaaladoodu ay aada u liidato ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq sayid mustafa alkadami oo ka hadlay xiisada ka taagan dalkiisa ayaa faray ciidamada ammaanka inay ilaaliyaan dibadbaxyaasha ra-iisul wasaaraha xukuumadda ciraaq ayaa ugu baaqay dibadbaxyaasha inay ilaaliyaan dhaqdhaqaaqooda nabadeed una hoggaansamaan awaamiirta laamaha amniga ee ujeeddadoodu ay tahay in ay ilaaliyaan ayaga iyo hay-adaha rasmiga ee dowladda xiisaddan ayaa soo bilaabatay bishii oktoobar ee sanadkii hore kadib markii ururka asadri uu ku guulaystay saddex iyo toddobaatan kursi doorashada baarlamaanka ee dalkaasi taasoo ka dhigaysa kooxda ugu badan ee baarlamaanka dalka ciraaq oo ka kooban saddex boqol sagaal iyo labaatan kursi bishii hore ayay ahayd markii xildhibaano ka tirsan ururka asadri ay iscasileen afar iyo lixdan xildhibaan oo cusub ayaa la dhaariyey bishii juun taasoo ay ka dhigayso isbahaysiga mucaaradka kan ugu weyn ee baarlamaanka ciraaq kaasoo ay ku jiraan tiro ka mid ah xoogaga shiicada iyo xisbiyo kale toddobaadkii hore ayuu isbahaysigan ku dhawaaqay in jagada ra-iisul wasaaraha loo doortay ama ay u doorteen maxamed shiic assuudani oo dadka qaar ay u arkaan inuu aada ugu dhow yahay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi nuurulmaaliki taageerayaasha wadaadka muqhtada asadri ayaa ka soo horjeeda magacaabisa assuudani oo horey u ahaa wasiir iyo guddoomiye gobol dibadbaxyaal taageersan wadaadka asadri ayaa arbacadii ina dhaaftay xoog ku galay deegaanka cagaaran inkastoo ay booliska isticmaaleen gaaska dadka ka ilmaysiiya dibadbaxyaashaasi ayaa qabsaday xarunta baarlamaanka waxayna bilaabeen heeso qoobka ciyaaro iyo sawiro ay ku gelayaan baarlamaanka dhexdiisa inkastoo markii dambe ay isaga baxeen kadib markii asadri uu ugu baaqay inay sidaasi ay sameeyaan xiisadda siyaasadeed ee ka jirta dalka ciraaq ayaa carqaladaysay qaar badan oo ka mid ah adeegyada dowladda ay u fidin jirtay dadka reer ciraaq sidoo kale xiisadda ka alowsan dalkaasi ayaa sababtay in ay baaqato in ay baaqato miisaaniyadda sanadka labadakuniyolabaatanka iyo kharashaadka ku bixi lahaa mashaariicda kaabayaasha nolosha iyo dhaqaalaha ee waddankaasi xuseen saxnuuni v o a kahira
akademiyad goboleedka afka soomaaliga ee agah ayaa waxaa magaalada muqdisho looga dhisay xarun cusub oo la dhigay buugaag kala gedisan oo ka turjumaya xadaaradda dhaqanka iyo suugaanta dadka soomaalida qaybtan cusub ee xarunta agaa ayaa waxa ay soo jiid datay qaybo badan oo ka mida bulshada gaar ahaana aqoon-yahaniinta suxufiyiinta iyo cilmi baarayaasha dalka wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdicasiis barro ayaa warkan waxa uu ka soo diray halkaasi halkan waa xarunta akademiyad goboleedka afka soomaaliga ee aga oo dhowaan dib loo furay xarunteedan cusub oo ay ku shaqaynayso waxaa halkan jooga aqoonyahan badan oo dhallinyaro ah iyo dad soo booqday kuwaasi oo ka faa'iidaysanaya buugaagta akhriska iyo qoraalka ah ee halkan yaalla waxaan rabaa qaarkood inaan kala sheekaysto dareenkooda iyo waxyaabaha ay xaruntan agaah kula kulmeen amaba ay ka arkeen bismillaah marka hore waa idin mahad celinayaa cabdicasiis barrow adiga iyo bahda v o a dhammaantiin galabta xaqiiqatii dareenkay lama koobi karo waayo akademiyadan dhaqanka iyo afka iyo dhaqanka soomaaliyeed waa mid aad u weyn loo baahan yahay hadda hal sac ka badan aan dhex taaganahay yacni buwag badan aan ku arka aad u fiican waa wax yacni dhaqanka soomaaliyeed raad u ah raad jiilka soo socda raad dambe u reebi doona lagana maarmaan u ah in maala la aruuriyo dhaqanka soomaaliyeed hadday tahay yacni agabka dhaqanka hore la isticmaali jira hadday tahay buwaagta hadday tahay kutubta hore loo qoray xadaaradda soomaaliyad oo dhan mehel lagu ururinaya waa aad u dareenkayga maanta yacni u wanaagsan yahay maasha allah maxay tahay waxaa sida goonida dareenkaada uga bedelan yahay maalmihii lasoo dhaafay inaad xaruntan timaado si gaar adi maxay kugu soo siyaadinaysaa wax xusuusaas makuu leedahay oo way ii leedaho waayo anigu asal ahaan macalinan ahay oo dhaqanka soomaalidana aadan u jecelaho waxaan ka imid yani dhaqanka aad dadkan u xiiseeyaan ahay waxay si dareen gaar igu leedahay waa meesha keliya macnaha oo aan tamaninayo aan rajaynayo in kutubta soomaaliya o dhan lagu soo ururin doono waxay kale si gaari dareen igu leedahay maanta saxaabo badan aan ku arko saaxiibaday ah oo yani aan aad u jeclahay aadaa mahadsantahay barrow magacay waxa la yahay ibraahim xasan roone booqashadan tii koowaad maahan tii labaad waaye aadaa u faraxsanahay inaan meeshaan soo booqdo mar kastoo aan meeshaan imaadan energy badan aan dareemaa oo ah inaan cilmiga kororsado in dee in badan aan cilmiga xiis usii qaado aan dareemaya mar kasta
waa gartay galabta maxaa si gooniya kuu soo jiito ood halkan ku aragto waxaan arkayaa waxaad gacanta ku haysaa kitaab yar ama lagu qoray ama laga qoray urur goboleedka igaad bal iga waran maxaa si gooniya kuugu soo jeeday inaad gacanta ku qabato ood fifiiriso weliba mahadsan tahay barow sawirka saddex qofaa meeshaan ku sawiran saddexda qof waxaa u sarreeya madaxweynihii kacaanka ama jaalisiyaad ayaa ku sawiran marka waxaa isoo jiitay in annaga aan ahayn dadkii hindisay kow inaan ka ahayn oo barnaamijkan inaga inaan garwadaan ka ahayn asaasayaasha inaan ahayn aan dareemaya marka xogta ku dugan inaan fifiiriyo waxaa igu kalifay jildiga kore ayaad ka dareemi kartaa wax ku jiro nuxur ku jiro dhegaystayaal weli waxaan ku suganahay xarunta aga oo ah akademiyad goboleedka afka soomaaliga hadda waxaan idingala hadlayaa maktabadda xarunta ay leedahay haddii aan sawir ahaan idiin sheego waxaa loo dhisay si wareega waxaa yaalla buugaag kala duwan oo ka hadlaya taariikhda dhaqanka siyaasadda iyo weliba suugaanta afka soomaaliga iyo iyo waxyaabo fara badan oo muhiim ay tahay bulshada inay akhriyaan dhexda waxa ay ku leedahay xaruntan saddex tiir oo mid walba lagu harnay maryo ka turjumaya dhaqanka soomaalida labada dhinac waxaa ka yaala calanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo calanka jamhuuriyadda jabuuti waxaa hadda ila jooga oo halkan ku sugan mid ka mida gabdhaha saxafiyiinta ee muqdisho ikraan soo dhowow magacaado saddexan bal dhegeystayaasha u sheeg waa ikraan daahir cabdiraxmaan ad ka mid tahay wariyaasha aan siyaasadda ka warramin laakiin arrimaha bulshada ka sheekeeya weliba sheekooyinka aada u jeceloo codeeya intaan ka warhayo waxyaabihi aad halkan ku aragtay iyo wax sheeko ah ama buugaagtii aad jeclayd oo intii aan ka warhayo kusoo jeedata ma jirta
ha way jiraan waxaa ka mid a maana maana fae maana gabarteey yaaqa waa ku baryaa hooyo maana sidii loo dhahayay oo ay u dhigneyd dhigaalkii ayaa hadda horta iyadoo dhigan oo buuggii maanafae ku qoran halkaasuu saaranya lakin ani maskax ahaan ayuu igu mar hore igu safgaraysma waan horaan u aqriyay dhegaystayaal weli waxaan ku suganahay xarunta cusub ee aga oo akademiyad goboleedka afka soomaaliga ah loo halkan muqdisho dhowaan laga furay ama xarunteedii cusub dhowaan la furay haddii aan si kale u dhigo xaruntan cusub waxaa la furay oo xariga laga jaray ama bilowdaba inay shaqayso sagaalkii bishii lixaad laba kun laba iyo labaatankii oo sanadkan ah waqti badan ayaa la geliyey sida ii muuqanaysana waxaa hadda horteeda ka muuqanaya sawirka labada madaxweyne ee jabuuti iyo soomaaliya ismaaciil cumar geelle iyo sidoo kale xasan sheekh maxamuud oo cabdicasiis barrow oo idigala soo hadlaya xarunta aga the v o a muqdisho
magaaladana waxaa ka jira walaac ku saabsan dadka u dhimanaya isticmaalka xadhaafka ah ee daroogada ama maandooriyaha dawooyinka ah intii u dhexaysay sannadihii labadii kun iyo lixyo tobankii ilaa labadii kun iyo koob iyo labaatankii haddana dhaaftay waxaa la sheegay in labaatan iyo sagaal kun iyo konton iyo labo qof ay u dhinteen isticmaalka qaldan ee daawooyinka dowladda british columbia alberta iyo sidoo kaleeto ontaria ayaa waxa ay yihiin meelaha ugu badan ee soomaalida bulshadeedu ay degan yihiin halkaasi waxaana ay ka mid tahay meesha ugu dhimashada badan goobaha laga soo sheegaya dhibaatooyinkaasi inkastoo bulshada soomaalida ee dalkaasi ay ilaa iyo haatan ka badqabaan halistan haddaba maxay yihiin bulshooyinka walaaca ka qaba dhibaatooyinka inay kasoo gaaraan arrintan wariyaha v o eda ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan wuxuu ka wareystay cabdirashiid aadan xirsi bakin oo ka mid ah hogaamiyayaasha bulshada soomaalida ee magaalada toronto ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey bal in bulshada soomaalida ay ku baraarugsan yihiin halista daroogada iyo in kale
draagan obadoska hadda soo baxay oo caruur badan lahayay haddaan nahay communitigana soomaaliyeed runtii ilaa waxaa runta in laga sheegaa fiican communitigeena iyo aabbayaasheenna hooyooyinkeenna awoorris badan iyo la socod badan kama warhayno waxwara aan ka warhayno aan la soconno waa yarta marka laakiin dhibaatada waa jidhaa waxayna u inkriisgaroobaysaa si ah xaddaafay u socotaa marka runtii waxaan rajaynaynaa communitigu inuu u diyaargaroobo macnaha baan rajaynaynaa waa tahay cabdirashiid bakin waxay ga wartaan bal maxaa la gudban soomaalida haddii bulshooyinka kale ee kanada nambar badan oo ka mida la leeyahay way u dhimanayaan isticmaalka drugskan xaddaafka loo isticmaalayo dhallinyaro badan soomaaliya jira oo ayaga laftooda dhibaatooyin faraha kula jiro oo dilalka ay ka mid tahay marka si fududna dabcan dhibaatadan hadda socda qayb ugu noqon kara bulshada maxaa la gudboon waa xuseen aada u maadsantaa mar labaad cudur macnaha obadoskan dhallinyaro badan oo soomaaliya oo dhinacan amerika lowlaa kanada iyo amerika isku hadaldannahay laakiin laba magac ka wadano maraykanka aad buu ugu badan yahay laakiin communitigeena canada specially torono inay tahay magaalada ugu weyn communitigeena anugu aan ka mid ahay liidarada soomaaliyeed oo culummada macnaha communitiyada waxgaradka waxaa nala gudboon arrintan waa arrin xawli xawli u socota si xoog badan oo u socota waxaan runtii nala gudboon inaan wacyigelin aad u badan aan waxayno aadna u isticmaalno baraha bulshada oy ugu waaweyn yihiin v o-da b b c-da iyo telefishinada si loo wacyigeliyo sbeshali waaridiinta sbeshali hooyooyinku wax badan lama socdaan marka haddaan anugu ka mid aha communitigii communitiga waxaan ka codsanaynaa liidariinta culummada in laisku yimaado masaajidada muxaadarooyin laga jeediyo meelaha laisugu yimaado howlo la qabsado la wacyigeliyo hadda anugu qaybta aan wado oo isboortiga aan wado annaguna inta isboorti taqaanana ay ka qayb qaadato kuwa yaryarka hadda la hayo in loo sheego dhibka iyo dhibaatada uu leeyahay inuu macnaha ka daran yahay duraag kasta uu ka xoog badan yahay dhimashadanu hadda ay aad u inkriis garowday hadda sanooyinkii lasoo dhaafay intuu bandamiga ahaa wuxuu kordhay boqolkiiba sagaashan iyo lix buu kordhay marka waa garan kartaan in two years nine six percentage macnaha waxaa weeye waa waa bad ama webiyaal soo fatahay oo buuro ka yimid oo ilaahu naga celiya ma ahan aan iska celin karin marka communitiga waa in u diyaar garoobaa waa tahay cabdirashiid marka laga soo tago in hogaamiyaasha bulshada soomaalida aad ka mid tahay oo dhallinyarada aad barnaamijyo cayaaraha ay ka mid yihiin aad qabataan oo lagu badbaadinayo sidoo kale waxaad taageertaa oo had iyo jeer aad ku xiran tahay hooyooyin dadaal iyagana wada oo dhallinyarada laga dilay ama dalkan caruur looga dilay markaad la shaqaynayso hooyooyinkaas ma ku tartaan waxyaabaha aad ka hadlaysaan daliilka marka laga soo tago arrintan sii kordhaysay haddaba aad ka dhawaajisay drugska la xidhiira runtii hooyooyin oo ilaahay khayraa siiya oo loogu magaca m c s i oo ay maalgeliyeen ama gacan siiyeen midaynta ayaan waxaan la shaqaynaya last five years oo hooyooyinkaasna waa ilaa iyo afartan hooyooyin oo afartankaba ah victim caruurahoodii ayaga waa wada dhalnay caruurta laak hooyooyinkii dhalay oo sagaalka bilood uurka ku soo qaaday calooshooda laga soo saaray waa isku yimid waana arinta ay wadaan oo dowladda kanada ay la xisaabtamayaan arrimahaanna waa isku soo qaadnay inaan wacyigelinta hadda aan ku darno arrintan xawliga ku socoto obadooska ah marka runtii mooyooyinka m c s i way brogaraamka waa noogu jiraa every saradayna brogaraamkaas ayaan galnaa waana brogaraam continuous oo noo socdo wa wataa ugu dambayntii adoo iisoo koobaya maxaa hal iyo laba u jeedan lahayd bulshada soomaalida si looga feejignaado halistan dardarta ku socota ee la xidhiirta ee daroogada wallaahi waa number one iyo number two iyo number three iyo number five way ka xoog badantay waxaa number one aan u dirayaa codsi dheer u dirayaa because lowla aan nahay dad muslin ah diin ku soo koray ixtiraan badan aan loo hayo nonoogu dhalay culummada masaajidada in wacyigelinta salaadaha jamcooyinka oo khudbada jamcada in lagu daro talabaadna waxaan leeyahay aqoon-yahanada waxgaradka communitiyada in ayagana isku yimaadaan wacyigelin la waxyo midda saddexaad aan ku darayo anugu aanan ka mid ahay aan madaxdan ka ahay inaan dhallinyarada macallimiinta isboortiga haysoo dhanna inaan isku nimaadno aan caruuraha yararka oo hadda koraya oo hadda aan badbaadinaya ilahay wax badbaadin karee inaan ugu darno callimiintada jirkooda inaan ugu darno lagjaro ah daraankan iyo obadoskan dhibku leeyahay
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid xasan xirsi bakin oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee magaalada torono wuxuuna ugu waramayaa halkaasi wariyahayaga xuseen nuur xaaji markana dhinacii ciyaaraha kuwoodii ugu dambeeya waa kan maxamuud mascade oo nala socodsiinaya
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka ingiriiska kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo liverpool ayaa xalayto fooda isku daray garoonka kimbower stadium ee kooxda kubadda cagta ee lester city ay ku ciyaarto ciyaarta community sheelka koobka loo yaqaano oo toddobaad ka hor la ciyaaro furitaanka horyaalka waddanka ingiriiska waxaana labadan kooxood ay habeenkii xalay ahaa tijaabiyeen awooddooda iyadoo kooxda kubadda cagta ee liverpool ay u muuqatay koox u diyaargarowday horyaalka bilaabanaya jimcaha halka manchester city weli laga dareemayay in dulduleello ay ka jiraan dhinaceeda daafaca qadkeeda dhexena uu u muuqday mid aan isla haysan sidoo kale ciyaaryahanka dhowaantan ay soo iibsadeen ee halan ayaa u muuqday xidig aan weli fahmin weeraryahanada iyo ciyaaryahanada garbaha ka ciyaaray kooxda kubadda cagta ee manchester city oo dhaqaaqiisa iyo dhibista kubadda ay u tuurayaan aanay islahayn si kastoo ay tahaba ciyaarta waxaa kooxda kubadda cagta ee liverpool ay ku badisay saddex gool iyo hal oo koobkii jaarata shiilka lagaga qaaday kooxda kubadda cagta ee manchester city sidaasina waa horyaalka waddanka ingiriiska oo jimcaha bilaabanaya iyadoo manchester city macallin guwardiola iyo xiddigihiisa ee hortaallo xujo ah inay u diyaargaroobeen horyaalka bilaabanaya iyo in kale kooxda kubadda cagta ee arsenaalna kula saaxiibtinimo oo gegideeda imarat stadium ay kula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee safiya lix gool iyo waxba ayay u dhiibtay xiddiggii ay ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee manchester city hesus ayaana saddex ka mida goolashaasi shabaqa la helay caawana waxaa dadweynaha waddanka ingiriiska iyo duniduba ay si weyn u sugayaan kulanka dhex maraya kooxaha kubadda cagta waa qaramada jarmalka iyo ingiriiska ee hablaha iyadoo ay soo gebagabaynayaan koobka qaramada yurub ee hablaha oo garoonka wimbley caawa lagu soo afjaray labadan dal ayaa koobkan ay ku baratamayaan jarmalku waxau haystaa siddeed mar halka xulka qaranka ee hablaha ingiriisku ay laba mar uun keliya hadda ka hor ciyaarta kama dambaysta u soo baxeen labadii marna laga badiyey waxaa la isweydiinayaa haddaba ingiriisku caawa maadaama uu gurigiisa ku ciyaarayo ma ka badin doonaa jarmalka mise jarmalku sidii caadada u ahayd koobkii sagaalaad ayay qaadi doonaan xubintaana ciyaaraha daawada dhegaystayaal aan ilaahda inta ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe waa mascaddo idila sidaa iyo nabadgeliya
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay mascade oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha bal markana haddii aan soo qabto qodobadeenna wararkii ugu waaweynaa kumanaan ka mida taageerayaasha wadaadka shiicada ee saameynta kula dalka ciraaq ayaa gudaha u galay baarlamaanka ciraaq si ay markaasi mudaaharaadyo uga dhigaan halkaasi looga soo horjeedo dowladda la dhisaya ciraaq oo ay hormuud ka yihiin kooxaha isaga kasoo horjeeda ee taageerada ka helaya iiraan dibadbaxayaasha ayaa waxa ay taageersan yihiin muqtada sadar waxayna adeegsadeen xargo iyo silsilado si ay u dumiyaan derbiga adag ee ku wareegeysan qadka cagaaran ee aadka loo ilaaliyo sabtidii kadibna waxa ay u daateen dhismaha baarlamaanka gudihiisa waa jebintii labaad oo nooceeda oo kaleeto ah oo toddobaadkan dhacda laakiinse markan si nabad ah kuma aysan dhicin ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa markii horeeto adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambaanooyin markana bal dhinacii heesaha haddii aan eegno keene gardaran
galowga hurdaan sida gaar santari gabadhi ay dartaa buraynaya keene eebe keene aha keene gardaran gabaryay nabsigu sida geedda harhkii ayuu labada gelin midba geesi jira hayka urixinine keene eebe keene ahaa keene gardaran
cododkaasi eebbaha u naxariistee cabdulqaadir xasan negeeye iyo xareedo ismaaciil duniyo ayaan kusoo gebagabaynaynaa iyo heeskaasi keenaaba gardaran idaacaddeenni aruurnimo waa sahar cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o edo idinla intaynu mar kale hawada isku maqli doonna haatan isma dhaafno
hawadigu gefto idigu xidhi nabsiga xasanba ugu soo gudbe agul heleeg keene ebe keene ahaa keene gardaran